إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa dhimasho dhaawaca ku noqday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk nin kristan ah oo u dhashay dalka kenya ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada dhobley ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ee ku daaban ku leeyihiin qaybo ka mid ah soomaaliya kooxo hubaysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay dileel ka geystay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan dadka ajaaniibta ah ayaa dhibaato ba-an ku haya soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika cunug yar ayaa lasoo dhigay xaafad ka mid ah degmada kaxda ee magaalada muqdisho iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ay gumaysato dowladda kenya wiil iyo aabihiis ayaa ku dhintay ceel ku yaala gobolka wajeer ee dhulka nf d آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaado ah taariikhdan ay ku beegan tahay lixilabaatanka bisha afaraad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkan iyo warar kale oo ku saabsan qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho oo ay dhimasho dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk wararkaasi waxaa inoo haya maxamed daahir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe hiiraan jubbada hoose bokool iyo gobolka ba'i haddaan ku horumarno gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayay ka fuuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho kuwaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah afar kalena waa ay ku dhaawacmeen shabeellaha hoose qarax sababay khasaaro ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa gudaha degmada afgooye qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari sida aan ka soo xiganna ila wareedyo mas-uul ah xalay sidoo kale waxaa la weeraray saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin degmada qoryooley wararka shabeella hoose ayaan ku guda jirnaaye isla gobolkaasi ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka danow sidoo kale wararka inaga soo gaaraya shabeella hoose ayaa ku waramaya in xalay dagaal culus lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh sidoo kale gobolka shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada degmada owdheeg leh gobolka bay wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta in xalay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool gobolka hiiraan haddaan aadno howlgal xalay mujaahidiinta ay ka fuliyeen bariga magaalada beledweyn ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ah kaas oo ka tirsanaa sirdoonka ah askariga mujaahidiinta naftiisa ay dhaafiyeen ayaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan dheere waxaana laga soo qaatay qori uu watay shabeellaha dhexe xalay howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada jowhar ayaa lagu dilay abuukar cismaan nuur oo ahaa sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah ninkan ayaa darajadiisu waxaay ahayd hal xidig leh goobta lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan booliiskana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka ah kuwaas oo halkaa ka qaaday meydka sarkaalka jubbada hoose xalay ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada dhoobley kaas oo lala eegtay nasaaro kenyaati ah kuwaasi oo kirishtaanka faafinayay qaraxaas ayaa lagu dilay hal ruux shan kalena waa lagu dhaawacay gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ah ee duleedka magaalada kismaayo ma aynan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi howlgalladan ayaa qayb ka ah howlgallo sii xoogaystay oo waayihii ugu dambeeyey ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku beegsanayeen shisheeyaha iyo la jirayaashooda xilli dowladda federaalka ay ka walaacsan tahay bixitaanka ciidamada admis oo dhammaadka sanadkan ka baxaya soomaaliya waxaana jirin wax qorshe ah oo laisla meel dhigay oo ku aadan ciidamada bedelaya ciidanka iyo halka looga keenayo dhaqaalaha ku baxaya arrimahan oo idilna waxa ay sii muujinayaan qalqalka dhanka ammaanka ah ee haysta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh maxamuud koox hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay dileel ka geystay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan waxaa ka waramaya warkani cabdalla mukhtaar waxaa habeen hore xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee ka mid ah goobaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ay ka dhaceen dilal kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas hubiyeen dad ku sugnaa xaafadahaas mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa maamulka uu hogaamiyo muuse biixi iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin dilalka ka dhacay magaalada hargeysa waxay kaloo sheegeen in ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka la baxay somalilan ay qayb ka ahaayeen rabshadahan ayna dileen hal qof ololaha tartanka doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada maamulka somalilan oo dhowaan bilowday ayaa haatan ismarila waxayna eedaha laysku jeedinaya gaareen gacan ku hadal waxaa dhowaan guddiga doorashooyinka maamulka somalilan uu ganaax lacageed ku riday xisbiyada kale ah kulmiye waddani iyo ururka kaah kadib markii uu ku eedeeyey inay ka baxeen shuruucdii loo dejiyey doorashooyinka dadka ajaaniibta ah ayaa dhibaato ba-an ku haya soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika sida warkaani uu ku faahfaahinayo zakariya cumar wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan dhibaatooyinkaas oo ay kala kulmayaan burcad koonfur afrikaan ah oo u dhalatay dalkaasi iyo dadka kale ee ajaaniibta ah ee dalkaasi ku sugan waxaana la soo warinayaa in dad ajaanib ah oo dalkaasi ku sugan ay weerar ku qaadeen xafiis soomaalida ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi iyadoona warbaahinta gudaha dalka koonfur afrika ay dhacdooyinkani u soo tabinayaan qaab marin habaabin ah waddanka koonfur afrika ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada shisheeyaha ee soomaalida lagu dhibaateeyo iyadoona dalkan marar kala duwan laga soo diiwaangeliyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo burbura loo geystay hantida ganacsatada soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyadoona arrinkaasi wax ay ka qabatay aysan jirin dowladda dalkaasi koonfur afrika oo burcadda u dhalatay ay dhibaatooyin kala duwan ku hayso bulshada soomaalida ee ku ganacsata gudaha dalkaasi iyadoona dhibaatada ugu weyn ay la kulmaan ganacsatada soomaalida ah ee ka shaqaysta waddankaasi cunug yar ayaa lasoo dhigay xaafad ka mid ah degmada kaxda ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in cunug yar lasoo dhigay mid ka mid ah xaafadaha degmada ee magaalada muqdisho cunugan yar oo xili habeennimo ah lasoo dhigay xaafadda ayaa waxaa durbadiiba kusoo baxay qaar ka mid a dadka xaafadda degan oo maqlay ooyinta cunuga waxaa ugu dambeyntii cunugii qaatay mid ka mid ah haweeneyda goobta yimid oo kafaalo qaaday cunugan yar dadka ayaa u badinaya in hooyadii dhashay cunuga naceeb dartii usoo tuurtay cunuga muqdisho waxaa ku badanaya caruurta lasoo dhigay waddooyinka taasi oo loo sababeeyey arrimaha fuxshiga oo ay dhiirigelinayso dowladda federaalka iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ay gumaysato dowladda kenya warkani waxaa ka waramaya cali aadan iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ka dhacay gobolka wajeer ee ay gumaysato dowladda kenya iska hor imaadkan oo u dhexeeya ciidamada kenya iyo qolyo ugaarsato ah oo ku nool gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka n f d ee ay gumaysato kenya ugu yaraan hal ruux oo ka mid ah qolyihii ugaarsatada ayaa ku dhintay iskahor imaadkan oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka ceel qaadlow ee gobolka wajeer madaxa hay-adda xaywaanada iyo duurjoogta n f d maxamed sharmaarke oo ka hadlay iskahor imaadkan ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen saaad u arkaysaan maanta dhacda aada u foolxun baa dhacday oo waxaa dhacay dad ugaar geri ugaarsada oo ka shaqaysta yaa lagu dilay locationka eelcadow oo wajiya county marka ayagoo gerigii dilay oo qalanaya markaa qowracay yaa loo yimi oo qalanaya oo dee haraggii ka saaraya intay ka carari lahaayeenna nasiib daro qorya wateen nimankan geriga waxay ku dilaan qorya waxay sameeyeen marka nimankii askarta ahaa iyay qoryihii iyo dagaal dee markaa halkaa ku bilaabeen ayagii qof baa ka dhintay qaar kalena waa lagu daba jiraa warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan wiil iyo aabihii ayaa ku dhintay ceel ku yaala gobolka wajeer ee dhulka n f d farxaan cali ayaa ka waramaya allaha u naxariistay aabba iyo wiiluu dhalay ayaa dhintay kadib markii ay ku dhaceen ceelkan oo ku yaala deegaanka orogaale oo ka tirsan degmada tarjab oo ka mid ah dhulka ay gumaysato kenya wiilka dhallinyarada ah ayaa doonayay inuu badbaadiyo neef ku dhacay ceelka balse isagii ayaa ku dhacay waxaana aabbaha dhalay wiilka oo isna isku dayay inuu soo badbaadiyo wiilkiisa taas oo sababtay in labaduba ay halkaasi ku geeriyoodaan dadka ku nool tarjab ayaa sheegay in labadaasi marxuum ay muddo saddex saacadood ah ku jireen ceelka ugu dambayntiina laga soo saaray ayagoona lagu aasay degmadaasi dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo halkaasi ay biyola'ani ka jirto hal ceel deegaanka ku yaalayna ay keentay in dadka iyo dunyaduba ay wadaagaan guud ahaan warkeena waa nageyntaa